oo khilaafkii u dhexeeyey runtii madaxda galmudug meel fiican uga soo baxay haddana maaragtay runtii wuxuu marayaa meel aad iyo aad u fiican in la dhammeeyo arrintaas waxba inta badan qodobadii iyo wixii laisku hayo waa laisku afgartay heshiis fiicanna waa laga gaaray waxaa dhiman wax yar waxaana rajaynaynaa insha allah wiiga soo socda ugu badnaa ilaa shanta maalina soo socoto ayadana in laga heshiin doono marka wax walba oo aan isleenahay dadkan way dhibayaan waxaa qasaba inaan ka dhiidhino oo maaragtay aan ka hadalno taasaana keentay maaragtay in sagaalkaa bilood oo waxaan ay soo socdaan laakiin insha allah hadda maaragtay meel fiicanay marayaan annaga iyo madaxweyne xeebna hadda waa isku soo dhowaanay oo arrimahaasoo dhan maaragtay runtii waa isaga soo dhowaanay inta dhimanna sida ugu dhaqsaha badan ayaa la dhammaystiri doonaa wuxuuna noo ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in maaragtay sida ugu dhaqsaha badan inay arrintaa ay ku dhammaan doonto hadduu ilaahay yaraado